بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين فصل هذا كان فاصل بضحك السارة في الحيوانات في أحكام الحيوانات وحو فصل هي حيوانات كحلاشة يكو حرامت أحكامته wakullu xayawaanin xayawaan kasta noolo kasta xayawaankaas oo istidaabat lcarabu carabu ay wanaagsatay ay cadduuhu dayiban ay ku tiriyeen inuu xalaal yahay ayaa loola jeeda xayawaan kasta oo carabtu ay wanaagsatay oo ay ku tilmaameen inuu yahay xalaal fa huwa xayawaankaasi xalaalun xalaalow ilaa maa iladii kii maahane warada sharcu sharcigu uu ku soo arooray bitaxriimihi maagaas xaaraam yeelidiisii uu sharcigu ku soo arooray maahane wuxuu kala jeedaa sheekhu raximah ullahu tacaala hadalkan xayawaankan marka hore waxaa loo bandhigi xukunkiisa sharciga islaamka waxaa loo bandhigayaa kitaabka ilaahay sunnada nabigeena sala allahu wasalam wabaaraka calayh iyo ijmaacu lculamaa saddexdaas mid ka mid ah xayawaankii lagu caddeeyo inuu yahay xalaal ama uu xaaraam yahay iyagaa looga dambayna iyagaa looga tixraacay waa kitaabka ilaahay sunnada nabigeena sala allahu calayhi wasalam iyo ijmaacu lculamaa intaas wixii xalaal ay ka dhigeen ayaa xalaal ah wixii ay xarimeen intaasoo xaaraam ay ka dhigeenna waa xaaraam haddii marka intaas laga waayana xayawaankii kitaabka ilaahay waa laga waayey xukunkiisii sunnadii nabigana sala allahu calayhi wasalam ma caddayno waa laga waayey ijmaacna ma jiro see la yeeli waxaa xayawaanka xukunkiisii wax laga weydiinaya carabta maadaama luqa alcarabiya ayagu ay yacni asal ay u yihiin luqadoodana uu qur-aanku uu ku soo degay iyagaa la leeyahay xayawaankan dayib miya ma xalaala mise waa xaaraam xayawaankii ay yidhaahaan waa xalaal xalaaluu noqon kii ay yidhaahaan waa xaaraamna xaaraamuu noqon masalada sidaasaa lagala jeeda wa kullu xayawaanin xayawaan kasta xayawaankaasoo istidaabat alcarabu carabtu ay wanaagsatay oo xayawaan wanaagsan ay u yaqaanaan fa huwa xayawaankaasi xalaalun xalaalun carabta marka loo ictimaadayana fii maa laa nasa fiihi waa wixii nas uusan caddayn xukunkiisa min kitaabin aw sunnatin aw ijmaacin wixii nasku uusan caddaynin oo kitaabka ilaahay aan ku caddayn sunnadii nabiga aan ku caddayn sala allahu calayhi wasalam ijmaacii aan ku caddayn iyagaa dib looga laabanaa carabtii ilaa maa iladii kii maahane warada sharcu sharcigu uu soo arooray bitaxriimihi maagaa xaaraam yeelidiisii uu sharcigu ku soo arooray maahane ilaa wixii sharcigu uu xarimay carab waxba laga weydiin maayo xayawaankan haddii sharcigu uu yidhi waa xaaraan carabay maxaad ka tiraaheen waxba laga weydiin maayo leanna waxaa ilaahay innaga nagu addoonsaday waa sharciga inaanu raacno haddii marka sharcigu uu caddeeyo xayawaankan inuu xaaraam yahay tusaale ahaan kalbaqli waalximaari baqashii oo kale dameerkii oo kale xayawaanaadkaa sharcigu uu caddeeyey inuu yahay xaaraam carab waxba laga weydiin maayo wa kullu xayawaanin xayawaan kasta xayawaankaasoo istakhbathat alcarabu carabtu ay xumaysatay fa huwa xayawaankaasi xaraamun xaaraamun xayawaankii carabtu ay u yaqaanaan khabiid wax xun ay u yaqaanaan oo xaaraama ay u yaqaanaana waa xaaraamun noqon ilaa maa iyoladii xayawaankii maahane warada sharcu sharcigu uu ku soo arooray biibaaxatihi xayawaankaa bannayntiisii uu ku soo arooray maahane carabtu xayawaanaadka ay u yaqaanaan waa khabiid oo waa xayawaan xunoo xaaraama ay u yaqaanaanna waa xaaraam ilaa xayawaankii sharcigu uu xalaal ka dhigay mooye xayawaankan haddii sharcigu isagoo xalaal ka dhigay carabtii ay yidhaahaan waa khabiid hadalkooda la qabsan maayo ictibaarna ma lahan tusaale ahaan waxaa ka mid a kalkhayl fardihii oo kale haddii fardihii tusaale ahaan carabtu ay yidhaahaan waa xayawaan khabiida oo lama qalan karo oo lama cuni karo ay yidhaahaan ma laga yeelayo liannahu nabigaa caddeeyey sala allahu wasalam wabaaraka calayhi farduhu inay xalaal yihiin oo la qalan karo oo la cuni karo sida geela iyo ariga iyo looda ay xalaal u yihiin inuu xalaal u yahay ayaa fardaha nabigu caddeeyey sala allahu wasalam wabaaraka calayh wayaxrumu waxaa xaraama min asibaaci bahallada xaggooda waxaa ka xaaraama maa iladii kii ayaa xaaraama lahu maagaas naabun mici uu u sugnaaday micigaasoo qawiyun ee xoog leh micigaasoo yacduu uu ku dagaalamo xayawaanku bihi binnaabi micigaas uu ku dagaalamo oo uu ku collaytamayo wuxuu ku leeyahy sheekhu raximah ullahu tacaala xayawaanaadka iyo bahallada hadduu bahalkani mici xoog leh uu iska leeyahay weliba micigaas nidaamka uu wax u adeegsado ma aha inuu ku daaqo oo wax uu ku cuno ma ahana ulajeedadiisa waa inuu xayawaanada kula dagaalamo xayawaanadii soo hujuuma inuu ku dagaalamo waxuu ku cuno xayawaanada kale uu ku disho taas weeye ulajeedada markaa miciga uu isticmaalo xayawaanka noocaas oo kalea xaaraan waxaa ka mida tusaale ahaan xayawaanaadka micida xoogga leh oo ay ku dagaalamayaan oo bahallada kale ay ku cunaan ka dubbi bahashan jeerta la yidhaaho oo kale dubbi dubbigu waa xaaraan waxaa kaloo ka mida wadi'bi waraabihii oo kale waraabihii isaguna xaaraan wey leanna mici weyn uu leeyahay arigana uu ku cuno bini aadamkana mararka qaar mararka qaar bini aadamkana uu ku dilo oo uu ku cuno waxaa ka mida walasad libaaxi oo kale miciyo waaweyn uu leeyahay oo wax ku halaago oo wax ku baabi'iyo oo dadka iyo dunyada iyo dugaaggaba uu ku baabi'iyu iska leeyahay waxaa ka mid a annamir shabeelkii oo kale ayaa ka mid a alfiil maroodigiyaa ka mid a xayawaanaadka miciyada waaweyn leh walqirdi daanyeerkiyaa ka mid a oo isaguna xayawaanaadka yararkaa ku baabi'iya walkelbi eygiyaa ka mid a walkhinsiir doofaarkiyaa ka mid a waxyaalaha xayawaanaadka noocaas oo dhan miciyay leeyihiin miciyahadaas oo ay ku dagaalamaan oo xayawaanaadka kale ay isaga difaacaan xayawaanaadka kale ka itaal rooyihiinna ay ku cunaan oo ay ku baabi'iyaan marka wixiiba mici xoog le leh oo xayawaanaadka noocaas oo kalea xaaraan wa wayaxrumu waxaa xaaraama min aduyuuri shimbiraha xaggoodana maa ayoladii kii ayaa xaaraan ka ah lahu maagaasi mikhlabun ciji uu u sugnaaday cijigaasoo qawiyun ee xoog leh cijigaasoo yajraxu bihi cijigaas uu wax ku dhaawaco oo wax ku dilan karo xagga shimbiraha waxaa xaaraam ka ah shimbirku hadduu iska leeyahay mici uu iska leeyahay cijiyo xoog leh oo xayawaanaadka kale uu ku dilayo oo uu ku dhaawacayo oo uu ku baabi'inayo hadduu iska leeyahay shimbirkaas isaguna xaaraan wey marba hadduu iska leeyahay cijiyo uu ku dagaalamo oo shimbiraha kale uu ku laayo maxaa ka mid a kalbaazi wasaqri gariirkiyaa ka mid a gorgorkii ayaa ka mid a baalkan gariirka iyo gorgorka iyo bahallada way dilaan waxayna ku dilayaan waxay iska leeyihiin cijiyo waaweyn oo dhaadheer oo sidii mididii oo kale ay u isticmaalaan cijiyo waaweyn oo sidii toorrey aan ka yaranba oo siday wax u dilayso wax u halaagayso tooraydaba siday wax u halaagto oo kale wax u halaagaya ayay iska leeyihiin gorgorka iyo gariirka iyo mararka qaar xataa sagaaradu ku dilaa baalkan gorgorka la yidhaah sagaaradaas weynoo ordaysa ayuu mararka qaar intuu ka dul dhaco ayuu beerka kala dhex baxaa beerku kala dhex baxaa marka waa bahal halistiisa leh oo khatartiisa leh wey xaaraan wey isagu marba hadduu iska leeyahay yani cijiyaha waa weyn روى البخاري ومسلم عن أبي ثعلبة الخشني أن رسول الله رسولك عليه صلى الله عليه وسلم نهى وحر رسولك صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب شيء كست أو معي صاحبة أو من السباع بهلة كمدة نبي وديري صلى الله عليه وسلم وروى مسلم وأصحاب السنن عن يعني ابن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع bahallada mid walba oo mici u saaxiiba rasuulku waa nahiyey wa can kulli dii mikhlabin xayawaan kasta oo isaguna ciji u saaxiiba rasuulku waa nahiyey oo min aduyuuri ee shimbiraha ka mida wa cinda abi daawuuda can akli kulli dii naabin xayawaan kasta oo mici u saaxiib ah inuu nabigu diiday salى اllahu wslam wbaaraka calayhi in la cuno wayaxilu waxaa xalaala lilmudari ruuxii la dhibaato geliyey fi lmakhmasati bisababi اlmakhmasati gaajo sababteeda ruuxii loo dhibaato geliyey waxaa xalaal u ah an yaakula inuu cuno min almeytati baktigii xaggiisa inuu wax ka cuno meytadaasoo almuxaramati ee la xarimay maa shay inuu ka cuno ayaa xalaal u ah shaygaasoo yasudu bihi shayga uu ku ceshado ramaqahu naftiisa uu ku ceshado wixii ruuxda uu ku ceshan lahaa masaladan sheekhu ulajeedada uu ka leeyahay waxaa weeye qofku haddii dhibaato gaajaa ay la soo deristo wax xalaala oo sharcigu uu xalaal ka dhigay oo uu cunana uu waayo naftiina waa u baqay in gaajo darteed uu u geeriyoodo ayuu ka baqay wax xalaalana ma haysto oo uu isticmaalo oo uu cuno sharcigu markaa wuxuu xalaal uga dhigay xataa hadduu meyta wax baktiyo meyta hadduu arko wuu cuni karaa laakiin wuu cuni karaa ulajeedada laga leeyahay ma aha inuu ka dhergo xaaraan way kama dhergi karo maa yasudu bihi ramaqahu wixii nafta uu ku ceshanayo bis naftaas wuxuu ku ceshanayo haddii buu is idhaa xoogaa gaajadii way kaa ba'day hadduu yidhaaho nafta uu ku ceshado ha ka tago inuu ka dhergo xaaraan inuu ka dhergo xaaraan waxaa kaloo xaaraam ka noqonaya tasawud inuu ka sahay qaato waa min baabi owla kawa sii daranba dhereg haddii la diiday oo sharcigii dheregtiiba uu kaa xarimay inaad qandiga ku ridato oo jeegga aada ku ridato iyadana waaba ka sii daran min baabi owla waay iyadana xaaraan waay lama ogola naftaasa oon lagu ogol yahay wixii aada ku ceshanayso walaslu fii haadaa xukunkan waxaa asal u ah qowluhu tacaala qowlka ilaahay jala jalaaluhu uu yidhi xurimat calaykum almeytatu waxaa laydinka xarimay baktigii wadamu dhiiggiina waa laydinka xarimay walaxmu lkhinsiiri hilibkii doofaarkana waa laydinka xarimay wamaa uhila ligayr اllah ilaahay kayrkiis wixii loo gowracana waa laydinka xarimay uma qaala ilaahay wuxuu yidhi jala jalaaluhu faman idura qofkii la dhibaato geliyo fii makhmasatin bisababi makhmasa gaajo sababteed qofkii loo dhibaato geliyo gayra mutajaanifin liimin dembi mid u leexanaya keyrkiis xaal uu yahay ousan dembaabaynin fa ina allaha gafuuru raxiim ilahi waa la dhaafid badanoo naxariis badanoo waxaas uu cunay wax dhiba yacni sharciga agtiisa kuma laha oo ilaahi subxaanahu watacaala uu u xalilayo wa qowluhu tacaala inamaa xarama calaykum almeytata waddama ilaahay wuxuu idinka xarimay baktigii iyo dhiiggii walaxma alkhinziiri wamaa uhila ligayri illaahi bih iyo ilaahay keyrkii wixii loo gowracay faman idura qofkii la dhibaato geliyo oo gaajo ay dhibto gayra baaqin mid xad gudbaya keyrkiis xaal uu yahay walaa caadin mid xad gudbaya waa isku macnow mid xad gudbaya keyrkii xaal uu yahay wagayra caadin laada bimacnaa hayru walaa caadin wagayra caadin mid xad gudbaya keyrkii xaal uu yahay fa ina allaha gafuuru raxiim ilaahay alla u dhaafayo weyo naxariis badan walanaa inagu waxaanu iska leenahay yuri sheekhu meytataani laba meyto ayaan leenahay oon la gowricin oo geeriyooday labadaas meyto xalaalaani haddana xalaal noo ah laba xayawaan oo iska geeriyooday oo cid gowracday aysan jirin oo haddana xalaala ayaan iska leenahay assamaku malaygii iyo waljaraadu ayixi malaygii haddii aad aragtid isagoo badda xeebteedii iska sabaynayo badda xeebteedii meydkiisii meesha iska daadsan iska soo gurubso oo dherega isaga rido wey bis gowrac kaagama baahno wax sharci ah oo gowricu uu jideeyey malaay ha gowraco sharcigu meeluu ku yiri ma jirto lama gowracayo soo iska dhintay oo nafta ay ka baxday ayaad aragtay malaygii iska soo qaado dheregana isaga ridow sharcigaa ku yidhi oo xalaalkaaga dhigay ayaxana waa sidaas oo kale ayaxan beerihii eber ka dhigay oo beerihii baabi'iyey waxa weeye sharcigu xalaal u nooga dhigay oo iska soo qaado isagoo beertii si uu cunayey meeshii isaga geeriyooday oo meelihii isaga baqbaqtiyey haddii aad aragtid iska soo aruurso iska sheelo wey isagana gowrac isagana wax gowraco lagu jideeyey oo lagu sharciyeeyey ma jiraan weliba faa'iidooyin fara badan oo xagga caafimaadkana culimmadu way ku sheegaan oo dhawar xanuunka uu ka mid yahay dhawar xanuunka iyo waa u fiican yahay bahalkan ayaxaa gowracna kaagama baahna wadamaani walanaa waxaan kaloo leenahay damaani laba dhiig labadaa dhiig oo xalaalaani oo xalaal nooca waxaa kaloo sheekhu ku leeyahay raximah llahu tacaala laba dhiigoo waxaa jira sharcigu uu xalaal ka dhigay laba dhiig oo sharcigu xalaal uu ka dhigay ayaa jira alkebidu beerkii iyo wadixaalu iyo beerka yarihii beerkii iyo beerka yaraha beerka waxaa weeye asalkiisu waa dhiigu dhiig aruuray oo qaab hilib camal u samaysamay weye waa dhiig aruuray marka maca daalika ilaahay subxaanahu watacaala sharcigu ilaahay subxaanahu watacaala noogu xallilay wadixaalu beerka yarihii isaguna waa la mid asalkiisu wuxuu ahaa dhiig aruuray oo adkaaday dhiig aruuray oo adkaaday wey beerkagayaha iyaguna iyaguna sidaas oo kale xalaal wey can ibni cumara qaala qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahi wuxuu yidhi uxilat lanaa meytataani wa damaani waxaa xalaal noogaga dhigi u yihi rasuulku sala allahu calayhi wasalam laba meyto iyo laba dhiig fa ama almeytataani faalxuutu waljaraadu waa malaygii iyo ayixi wa ama damaani labada dhiigna faalkebidu waddixaalu waa beerkii iyo beerka yarihii weeyu rasuulku sala allahu wasalam wbaaraka caleyh faslun haadaa kani faasilun mid wax kala saaro fii axkaami aludxiyati udxiyada axkaamteedii ayuu u fasal yahay sheekhu halkan wuxuu uga hadlay udxiyada axkaamteedii waxaa udxiyada neefafka la gowracayo maxay yihiin da-doodu waa intee waktiga la gowracayo oo sharcigu uu jideeyey udxiyada in la gowraco imisa neef ayaa la gowrici udxiyada qofkii gowracay oo sadaqaysanayey hilibkeeda ma cuni karaa mise ma cuni karo intaasoo axkaamahoo dhan ayuu sheekhu noo sheegi doonaa waludxiyatu udxiyada wahiya maa yudbaxu min alibili waa waxa la gowracayo geela ah aw ilbaqari ama looda aw ilmacsi ama maciskii ah arigii ah aw ilghanami waa isku macno arigii yowma ciidi اladxaa maalinta ciiduladxaa xoolahaas la gowracaya udxiyo leh waalayaami halaaثati bacdahu bacda yowmi yowmi alciid saddexda maalmood oo maalintaa ciidda ka dambaysa xoolaha la gowracaya waxaa la yidhaha udxiya taqaruban ilى اllah iyadoo ilaahay loogu dhowaanayo caza wajal waludxiyatu udxiyadu sunnatun waa sunno sunnadaasoo mu-akadatun ee la adkeeyey waa sunno la adkeeyey oo qof walba awoodi karaba udxiyada inuu gowraco aada sharcigu ugu adkeeyey wadalla calaa daalika waxaa tusinaya aayaatun udxiyadaas waxaa ku soo arooray aayaad minhaa aayadahaas waxaa ka mid ah qowluhu caza wajal fasalli lirabbika rabbigaa u duko waa ciiddii ciiddii aayaddu ay ka hadli wanxar gowracna oo ciidda ciidaladxaa markii ciidda aada soo tukatid haddana xoolihii gowraco fa ina almuraada bisalaati salaadan muraadka laga leeyahay aayadda ku sugan waa salaatu lciidi wa binaxri gowracna muraadka laga leeyahay waa dabxu ludxiyati udxiyada gowraceedi wey calaa asaxi alaqwaal lada lmufasiriina mufasiriinta agtooda aqwaasha ugu saxsan waa in gowraca lagala jeedo udxiyada salaadana lagala jeedo fasalli lirabbika in udxiyadii lagala jeedo wayujzi-u waxaa gudaya fiihaa udxiyada dhexdeeda waxaa u gudaya oo u ansaxaya aljadacu ayaa u gudaya kii ilka dhacsaday jadacaasoo min ada'ni ee idihii ka mid a waa maa lahu sanatun waaxida neefka idahaa haddiiba hal sano uu jiro waa ku udxiyaysan kartaa waa ku ansixi udxiyo ahaan waa kugu ansixi hal sana haddiiba jiro wathaniyo ayaa u gudaya kii ilka dacsaday kaasoo min almacasi ee aricadkii ka mid ah aricadka isagana thaniyiga udxiyadu waa kuugu ansixi oo thaniyi min almacasi waxaa la yidhaha maa tamat lahu sanataani aricadka waxaa shardi ah laba sano inay u taam noqoto waa shardi laakiin idaha hal sano hadduu neefku gaaro udxiyadu waa ku ansaxaysa laakiin aricadka waxaa shardi ah laba sano inay taam ay u noqoto waa shardi aricadba hadduu yahay neefka aricadkaa hadduusan laba sano gaarin oo hal sano jir u yahay ama hal sano iyo lix bilood uu jiro udxiyadiisu ma ansaxayso wathaniyo ayaa ansaxaya kii ilka dhacsaday kaasoo min alibili ee geeli ah iyo wathaniyu midkii alka dhacsaday hanigaasoo min albaqari ee loodii ka mid a waxaa kaloo sidaas oo kale udxiyada ku ansaxaya athaniyu kii ilka dhacsaday kaasoo min alibili ee geeli ka mid a haniga min alibili waxaa lagala jeedaa maa tamat lahu khamsa siniina waa shan sano neefka geela markay u taam noqoto ayaa waxaa la yidhaha athaniyu min alibil kaasa la yidhaha neefka geela ood ku udxiyaysanaysa waxaa shardi ah in shan sano ay u taam noqotay shardi wathaniyu ayaa u gudaya kii ilka dhacsaday haniyigaasoo min albaqari ee loodii ka mid a waa maa tama lahu sanataan neefka loodaa waxaa shardiga marka lagu udxiyaysanayo laba sano inay u taam noqoto ayaa isagana shardi ah laba sano inay u taam noqoto shardigu oo sanadkii saddexaadna uu madaxa la galay sanadkii saddexaadna madaxa uu la galay marka xoolaha da-doodu in da-daas yacni mar walbaba la ictibaariyo oo da-da layska fiiriyo lagu udxiyaysanayo waa shardi ida hadduu yahay ugu yaraan waa inuu hal sano jiro haddii aricad uu yahay ugu yaraan waa inuu labo sano jiro hadduu geel yahay neefka aad ku udxiyaysanayso ugu yaraan waa inuu shan sano jiro haddii lo u yahay neefka aad ku udxiyaysanayso ugu yaraan waa inuu labo sano jiro marka da-daas in la ictibaariyo oo la ilaaliyo shardi weeye mar walbaba watujziu waxaa u gudaysa albadanatu neefkii geelahaa wuxuu uga gudi can sabcatin toddoba ruux toddoba ruux hadday isla soo iibsadaan neef geela oy dhahaan halkaas neef aanu ku shirkowno oo halkaas neef udxiya ahaan aan u gowracanno waa saxiix waa ka ansaxay laakiin neefkii ariga ahaa muxuu uga ansixi hal qof bis neefkii ariga ahaa hal qof bisuu uga ansixi neef geelana ilaa toddoba qof ayaa intay lacag isku dardarsadaan oo neefka geela isla soo iibsada ayay markaa udxiya ahaan ay u gowracan karaan walbaqaratu neefkii looda ahaa isaguna wuxuu uga gudi oo ka ansixi can sabcatin toddoba ruux ayuu isaguna ka gudi hal neef oo lo-ana toddoba qof haddii ay lacag isku dardarsadaan oo hal neef oo lo-a ay kusoo iibsadaan iyadana waa ka ansaxaysa toddobadaa qof uu ka ansixi washaatu watujziu shaatu halkii neef oo arigaa wuxuu ka gudi can waaxidin hal shaksi oo keligiis ayaa neefka arigaahi oo udxiye ahaan uga gudi laakiin geelii iyo loodii toddoba qof ay kuwaasi uga gudayaan can jaabir waxaa laga wariyey radi allahu tacaala canhu qaal naxarnaa waan gowracnay maca rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam caama alxudaybiya waa sanadkii sulxulxudaybiya uu dhacayay heshiiskii gaalada uu la galay nabigu sala allahu calayh wasalama ee loo yiqiinay sulxu lxudaybiya heshiiskii xudaybiya waxaan gowracnuu yidhi jaabir albadanata neef geela can sabcatin toddoba qofaan ka gowracaynay walbaqarana waxaan ka gowracaynay can sabcatin neefkii loodana waxaan ka gowracaynuu yidhi jaabir toddoba ruux ayaan ka gowracaynay wa arbacun afar neef laa tujziu ma gudaan oo ma ansaxaan fi daxaaya udxiyooyinkii udxiyooyinkii afar neef kuma ansaxan alcawraa'u neefkii cawarka ahaa cawradaasoo albayinu cawaruhaa cawarkeedu uu iska caddaa neefku haddii uu cawar yahay oo il uu cawar uu kal ka yahay udxiyadiisii ma ansaxayso oo cawar maxaa lagala jeedaa cawar macnihiisi maxay tahay cawar waxaa weeye waa dahaabu daw-i ixda alcaynayn waa labada indhood mid ka mida iftiinkeedii iyo nuurkeedii inuu tago yacni hal iluusan wax ka arkaynin saasaa lagala jeedaa macnaha hal il ayaa iftiinkii iyo nuurkii uu ka tegayo neefkii hal ilaa ka dhacsan neefkaas udxiyadiisu ma ansixayso leanna waxaa weeye neefkaas meesha neefafka kale laba indhood ay ku daaqayaan isagu hal iluu ku daaqi marka hilibkiisii yaa yaraanaya hilibkiisii si fiican uma cayilayo wey maadaama hal dhinac un uu wax uga jeedo oo hal dhinac un kaliya uu wax ka arkayo kaas marka ma ansaxay walcarjaa'u tii dhutinaysay iyadana udxiyada uguma ansaxayso waa jiiska midii jiiska ahayd w carjadaasoo albayinu carajuhaa jiisnimadeedu ay iska caddeed neef jiisa oo inuu jiis yahay dadka dhan wada arkayaan oo inuu dhutinayo loo wada jeedo oo shaki uusan ku jirin inuu dhutinayo isagana waa sidaasoo kale udxiyadiisu ma ansaxayso shardi ma aha inuu jiisnimada ku dhashay neefku neefku inuu jiisnimada ku dhashay shardi ma aha walow xataa markii gobolka ama baadiyaha laga soo qaadayo baabuurkii lasoo saarayo baabuurkiiuu ku dhex jabay tusaale ahaan baabuurkii lasaga tuurtuurayo ama arigiio isbuuranayo isciriirinayo ayuu ku dhex jabay baabuurkii dhexdiisa markii magaalada la keenay magaaladii suuqii markaad arigii u doontay waxaa la yidhi neefkani waa dhutinaya maxaa dhutis ku kalifay baabuurku nooga soo dhex jabay hadda kuma dhalanaa lagu yidhi ma ansaxayso ama ha ku dhasho ama baabuur ha kusoo jabo ama markii xarigga lagu soo riixayey oo ninkii iibsanayu soo riixayey xarigga uu kusoo jiidayey meel hakufo ha ku dhaco biayi sabab min alasbaab sababtay noqoto ha u keento dhutinta shardi ma ahay neefku inuu ku dhasho shardi ama baabuurkiiuu kusoo jabay ama meel kaleu jiis ku noqday ama qofaa ul ku dhuftay wuxuu doono sababtii doonto dhutinta ha ku timaada isla mid w ma ansaxayso walmariidatu iyo tii jiranayd mariidadaasoo albayinu maraduhaa jiradeedu ay iska caddahay neef xanuunsanaya oo loo jeedo inuusan caafimaad qabin isaguna ma ansaxayo leannu hadduu jiran yahay hilibkiisiina ma la mid noqonayo neefafka kale caafimaadka qaba hilibkiisu la mid ma ahan iyo walcajfaau tii weyda ahayd oo caatada ahayd allatii taasoo dahaba mukuhaa dhuuxeediiba uu tegey min alhusaali liajli husaal caato darteed oo dhuux fiican ba aan laga helaynin caatada darteed aan laga helayn taasna iyadana udxiyadeedii ma ansaxayso waalaslu fii manci hadihi alarbaci afartan neef oo la diiday waxaa asal u ah maa rawaahu lbaraau bnu caazibin can اnabiyi salى اllahu alayh wasalam qaala rasuulku salى اllahu alayh wasalam wuxuu yidhi arbacun laa tajuusu fi اladaaxi afar ma banaana udxiyooyinka kuma banaana alcawraau bayinun cawaruhaa neefkii cawarka ay cawarnimadiisu ay caddahay wاlmariidatu bayinun maraduhaa neefkii xanuunsanayo jiradiisu iska caddahay wاlcarjaau bayinun dalafuhaa neefkii dhutinayay oo dhutinteedu dalacuhaa dhutinteedu ay iska caddahay wاlkasiiru wa cinda tirmidi alcajfaa alatii laa tunqi wاlkasiir midii la jebiyey neef jaban w isaguna dhutinayo wa cinda tirmidi sunanu tirmidi agtiisa waxaa ku sugnaa alcajfaa alatii laa tunqi laa tunqi maxaa loola jeedaa yacni hilib iyo dhuux fiican aan lahayn dahaba mukuhaa laa tunqi dahaba mukuhaa dhuuxeedii uu tegay oo neef dhuuxiisiiba uu baaba-ay oo weydnimo darteed uu dhuuxii la baaba-ay ayadana ma ansaxayso marka axaadiistaas ayuu nabigeenu noogu caddeeyey sala allahu wasalam wabaaraka calayh neefafkaas inaan lagu udxiyeysan karin wayujzi-u laakiin waxaa gudaya oo ansaxay alkhisiyu kii dhufaanka ahaa dhufaankii isagu waa ansixi dhufaanka waxaa lagala jeedaa waa neefkii xaniyaha laga bixiyey soomaalida waa yaqaanaan oo neefka dhufaanka ah markay doonayaan inuu aada u cayilo orgoga ama wanku ay doonayo inuu aada uu cayilo xaniyaha ayay xididada qaybo ka mid ahay ka siibaan ama xaniyihiiba ka tumaan waa la tumaa ama xaniyaha la tumaa marka neefkaas khasiyaa la yidhaha neefkaas waa lagu udxiyeysan karaa leannu neefaf kale waaba ka hilib macaan yaha waa fiican yahay isagu neefkaas la dhufaanay oo xaniyihii ama laga tumay ama xidid laga bixiyey ama iyagii dhammaaba laga garaacay oo biyo biyo laga dhigay inta laga tumay labada nidaanba way sameeyaan arbaadiyihii waxa weeye hilibkiisu uba ka macaan yahay neefafka kale marka kaas waa ansixi laakiin waxaa muhima mar walbaba in laisku baraarujiyo neefafka nidaamkaas lagu samayn karo waxaa shardi ah oo la dhufaani karo in da-dooda ay yar tahay ayaa shardi ah neefka herbaadiyuhu markay dhufaanayaan bishardi an yakuuna sagiiran inuu yar yahay waa shardi orgogii markuu aada u yar yahay ama wankii uu aada u yar yahay ama neefkii ratigaa uu aada u yar yahay ama sidaas oo kale dibigii markaasaa la dhufaani karaa amaa haddii wankii uu weynaado ama dibigii uu weynaado ama orgogii u ama ratigii uu weynaado ma banaano sharciga islaamka in la dhufaano sababta waxaa weeye waa cadaab ziyaado ah neefku intuu yar yahay xoogaa waxaa weeye xididadiisii iyo wlihiisii oo dhan way jilacsan yihiin xanuunkii ziyaado ma aha laakiin neefku markii xididadiisii ay xoogeystaan waa cadaab ziyaado ah marka dadka neefafka dhufaana masalada in lagu baraarujiyo waa muhim weliba herbaadiyaha aada u isticmaalo waxaad arki rati weyn iyadoo laga cabaadsiinayo ama orgoy weyn laga cabaadsiinayo ayaad baadiyaha ku arki marka waa in loo sheego masaladaas xaaraan waay qadcan lama ogola neefafka waa la dhufaani karaa laakiin bishardi an yakuuna sagiira inuu yar yahay waa shardi ama hadduu weynaado waa min baabi tacdiib waa cadaab lama ogola cadaab xaaraan waay wayujziu waxaa gudaya alkhisiyu kii la dhufaanay isagu waa ansaxay in lagu odxeesto walmaksuuru lqarni neefkii geeskiisa la jebiyey isaguna waa u gudahay waa ansaxay ilaa hilib kama maqnay gees awalaan la cunaynin gees uu ka jaban yahay gees geesihiisii labadiisii gees midaa jaban ama kulligiis oo wada jaban yihiin waa isla mid waa ansaxay waa lagu odxeysan karaa ewelba geeskan lama cunaynin hilib maaha isagu la cunayo walaa tujzi-u laakiin ma gudayso almaqduucatu اluduni tii dhegta laga jaray wala danabi iyo tii saynta laga jaray kuwaas ma ansaxayan leanno hilib waay hilibkii qayba maqan cad dhanaa maqan ilaa dhegtu waa cade qofaa la siin lahay qofaa la siin lahaa cad dhan waa marka haddii neefkii dhegu ay ka go-an tahay ama dhegtii qayb ka midaba ay maqan tahay laga jaray ma ansaxayso udxiyaan uma ansaxayso ama sayntiiaba laga jaray neefkii sayntiisi ayaa laga jaray ama baridiyaa laga jaray waxyaalahaas oo dhan waa nusqaan qeyb hilibkii ka mid a maqan qeyb hilibkii ka mid a hadday maqan tahana udxiyadii ma ansaxayso marka ma ansaxayso kaasoo kale wuxuu ku yidhi kullan ow bacdan dhegtii qeyb ka mid a maqan ama iyadoo dhanaa la jarayba waa iska mid oo waxaa jira herbaadiyaha dad oo markay sumad ay samaynayaan oo neefka ay rabaan neefafka inuusan uga darmin waxoogaa dhegta ka jaraa jira wax yar ka jara ma ansaxayo neefkaasoo kale neefkaasoo kale udxiyadiisa ma ansaxayo walow haba yaraado cadka laga jaray cadka laga jaray haba yaraado hadduu doono illaa waa hilib cadka naftiisa maqan cadka maqan naftiisa waa hilib marka neefafka noocaas oo kale iyagana udxiyadoodii ma ansaxayso kii sayntii ay ka go-an tahay oo sayntii isaguna laga gooyey isaguna waa sidoo kale sayntu waa hilib waa la cunaa waxbaa la feenan lahaa waxbaa laga feenfeenan lahaa nafteeda xalaal lama ogola iyadana waxaasoo dhan udxiyadu lama ogolo wa waqtu dabxi markii sheekhu uu ka soo hadlay xayawaanaadka ama xoolaha lagu udxaysanayo da-doodii iyo shuruudaha ay iska leeyihiin wuxuu ka hadli waktiga udxiyada goormaa la gowraca xayawaankaas ama xoolahaas waktiga la gowracayo wa waqtu dabxi gowraca waktigiisii min waqti salaati اlciidi min dukhuuli waqti salaati اlciid salaada ciidda waktigeedii waktigaa gelidiisii laga bilaabo ka hor qofkii gowraca udxiyo ma ahan waa hilib caadiya oo quraaca oo iska gowracday waxaa shardi ah waktigii salaada ciidda in la gaaray shardi salaada ciiddana waktigeeda goormuu galaa waana soo qaadanay waa qoraxdu inay soo baxdo qoraxdu si fiican inay usoo baxdo markaasaa waktigii salaada ciidda uu galay xilligaasaad gowrici karta adiguna marka haddaad tidhaaho hawshu waa iska howl badan tahay gowricu waa iska howl badan yahay iska sii fududeeyo salaadii subxiga markaad tukataba aad tiraa iska sii gowrac qoraxdii oon soo bixin oo tiraa hawsha iska sii fududay udxiyo shaqo kuma laha neefkaas waa iska quraac caadiyahoo reerku heesaga quraacdu iska noqon mooye udxiyadii cibaadada ahayd oo sharciga ahayd ma noqonayo ma noqonayo wwaqtu dabxi waqtiga gowricu min waqti salaati اlciidi min dukhuuli waqti salaati اlciidi salaada ciidda waktigeedii gelitaankeedii laga bilaabo ilaa quruubi الshamsi ilaa intuu ku sinan yahay gowricu ilaa quruubi الshamsi ilaa qoraxda dhicitaankeeda laga gaaro min aakhiri ayaami الtashriiqi ayaamu tashriiqa maalmaha la yidhaha aakhirkooda qoraxdu ay dhacdo ilaa intaasaa gowricuna uu ku dhammaadaa yacni laga bilaabo subaxa la tukanayo salaada ciidda la tukanayo qoraxdu markii ay soo dhalato laga bilaabo ilaa waxaa la guurici karaa saddexda maalmood oo ayaamu tashriiqa la yidhaaho qoraxdu ilaa ay ka dhacayso ilaa intaas ayaamu tashriiq maxaa loola jeedaa maalinta kow iyo tobnaad ilaa maalinta la ciidaysanayo maalinta tobanaad wey maalinta kow iyo tobnaad labiyo tobnaad maalinta saddexiyo tobnaad gabalku hadduu dhaco waa dhammaatay gowricii lama gowrici karo qoraxdu hadday dhacdo wixii ka sokeeya waad gowrici kartaa dalla calaa dalika waxaa tusiyey xukunkaas maa rawaahu jubayr bnu mudcim xadiidkii uu wariyey qaala wuxuu yihi jubayr bnu mudcim qaala rasuulu اllahi salى اllahu عalayhi wasalam wakulu ayaami الtashriiqi dabxun wuxuu yihi rasuulku salى اllahu عalيه wasalam maalmaha la yidhaha ayaamu tashriiq oo dhan waa gowrac ay waktun lidabxi maalmahaas oo dhan waa waktigii gowracuu yihi rasuulku salى اllahu عalيh wasalam wayustaxabu waxaa la sunneeyaa cinda dabxi gowraca agtiisa waxaa la sunneeyaa khamsatu ashyaaءa shan shay ayaa la sunneeyaa markii udxiyada la gowracayo shan shay inaad samayso waa sunno waa sunno waxaa lagala jeedaa haddii shantan shay aada iska dhaaftid neefkii waa xalaal udxiyadiina waa kuu ansixi laakiin waxaa kaa dhiman ajir iyo fadiilo weyn ajir badana kaa maqnay wax weyn ayaa ku dhaafay التسمية إلaه مgcaabid بسم الله waa inaad tira markaa gowracaysid neefka markaa gowracaysid bisinka waa inaad ku gowracdo والصaلاaة ku salintii عalى النبي nabiga lagu saliyo صلى الله وsلم وbaaرك عaليه oo markaad بsم اللaahi الله أكبر aad tiraahid اللهma صل عalى سيدina محمد waa inaad tiraahid واستقباaل الqiبلة qiblada qaabilideedii neefka markaad gowracaysidna inaad qiblada u jeediso wاtakbiiru takbiirtii wey allah bismi illaahi allahu akbar inaad tiraahdo waducaau ducadii weeye bilqabuuli aqbal aada ku ducaysato in ilaahay uu kaa aqbalo neefkan udxiyada ah ood ilaahay ugugoy ugu dhowaanaysid inuu ilaahay uu kaa aqbalo taasna inaad ku ducaysatana sunno wey wa fii xadiisi anasin waxaa ku sugnaa wasamaa wakabara nabigu salى اllahu alيه waslm markuu neefka gowracayo magaca ilaahi ku gowracay allahu akbarna waa yiri wa cinda muslimi anahu rasuulku salى اllahu alيه waslm qaala inuu yihi bismi اllaahi wallahu akbar markuu neefka gowracayo nabigu salى اllahu alيه waslm inuu yiri wa cindahu ayda anahu nabigu salى اllahu alيه waslm daxaa bikabshin wuxuu ku udxiyaystay wan ayuu ku udxiyaystay wa qaala rasuulku salى اllahu alيه waslm wuxuu yihi cinda dabxihi markuu wanka gowracayana wuxuu yihi بسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد إلaه neefkan udxiyada ka أqبل نبي للahi محمد صلى الله عليه وسلم iyo نبي محمد aalkiisii iyo umada نبي للahi محمد صلى الله عليه وسلم ilaah ka أqبل uu saas ku duceeyey rasuulku sلى الله عليه وسلم فdل marka xadiiثku wuxuu tusiyey عalى استحباaب الدuعاaءi بالqبول عinda dبحi oo marka la gowracayo in markaas يعني la sunaynayo aqbal inaad ku ducaysato wakadalika yustaxabu lahu an yusaliya calى الnabiy waxaa kaloo loo suneeyaa nabiga inuu ku saliyo salى اllahu alيه wasalam lannahu maxalkani waa maxal shurica fiihi dikru اllahi tacaala waa maxal lagu jideeyey ilahay in lagu xuso ilahay in lagu xuso fayushracu fiihi maxalka waxaa lagu jideynaya dikru nabiyihi bisalaati calayhi kalaadaan sida aadaankaba oo aadaanka ilahay markii lagu xuso nabiga magaciisiina waa lagu sheegi salى اllahu wslm wbaaraka calayh marka meel kastoo ilaahay lagu xuso nabigana salى اllahu wslm wbaaraka calayh waa lagu xusaa waxaana sideeda mufasiriintuna ay ku fasiraan warafacnaa laka dikraka mujaahidaa ku fasiray marka ilaahay uu yihi jala jalaaluhu warafacnaa laka dikrak sheegidaadii iyo xuskaagii koraan u qaadnay nabiy llahi maxamed salى اllahu alيh wasalam mujaahid iyo ibnu cabaas uu riwaayo uu ka wariyey waxay ku fasireen yacni laa udkaru ilaa watudkaru maci aniga ma la isheegayo nabiy llahi moxamedow ilaa haddii meel laygu sheego adigana meeshaas waa lagugu sheegi saasay ku fasireen mujaahid iyo cabdullahi bn cabaas iyo aayadda warafacnaa laka dikraka laa udkaru aniga laysheegi maayo ilaa watudkaru maci meel kastoo laygu sheego adigana magacaaga waa lagu sheegi nabiy llahi moxamedo salى اllahu alayh wasalam warafacnaa laka dikraka macnaheeda sidaa sharafkaagan kor u qaadnay waana sharaf weyn wey meel walbo ilaahay lagu sheegaba haddii nabigii lagu sheegayo salى اllahu waslm wbaaraka calayh waa wax weyn oo la qiyaasi karin walaa yaakulu ma cuno almudaxii kii udxiyada gowracayay shay-an waxba kama cuno shaygaasoo min aludxiyati udxiyadii ka mid a udxiyadaasoo almanduurati ee lagu nadray wuxuu ku leeyahy sheekhu raximah llahu tacaala udxiyadu waxay u qaybsantaa laba qaybood midna waa udxiyo qofku uu ku nadray wahiyo alatii awjabahaa calaa nafsihi waa mid uu naftiisa isagu ku waajib yeelay kaan qaala inuu yidhi lilaahi calaya an udaxiya haada alcaama waxaan ilaahay ugu nadray sanadkan inaan udxiyeysto aw bihaadihi shaati ama neefkan inaan ku udxiyeysto ayaan ilaahay ugu nadray ow in shafa allaahu mariidii haadaa qofkan iga xanuunsanaya haddii ilaahay ii caafiyo waxaan ku nadray inaan sanadkan udxiyeysto udxiyada noocaas oo kaleahoo lagu nadray hal xabo oo cad ah oo hilib ah qofku kama cuni karo ilaa waa waajibo udxiyo waajibo wey udxiyadu haddii ay waajib tahay waxba kama dhadhamin kartid waa xaaraan wey haddaadba ku nadartay oo tihi waxaan ku nadrin ilaahay ugu nadray inaan udxiyeysto ama qofkan xanuunsanaya haddii ilaahay ii caafiyo waxaan ilaahay ugu nadray sanadkan inaan udxiyeysto udxiyada noocaas oo kale ama ridan aan ku nadray inaan ku udxiyeysto oo iyadiiba aad ishaarto ridan aan ku nadray inaan ku udxiyeysto aad tiraahid masaa'ilkaasoo dhan waxaa weeye ma bannaana inaad hilibkaas aada cunto hilibkaa udxiyada inaad cuntaahay ma bannaano waxaa kaloo udxiyada iyadana la mid a oo in laysku baraarujiyey iyadana ay muhim tahay damuljibraankana waa la mid damuljibraan dhiigga la yidhaah isagana la mid damuljibraan ulajeedada laga leeyahay waxaa weeye waa yacni neefafka xajka lagu gowracayo oo wax aad ka tagtay maalan miiqaadkii aad ka tagtay miiqaadkii ayaad ka tagtay miiqaadkii markaad ka tagtay waxaanu soo marnay neef ari ah ayaa waajiba inaad gowracdo neefkaas arigaa ood gowracaysid kuma quraacan kartid waxna kama dhadhamin kartid xaaji haddaad tahay xaaraan wey xujayada qaara waxay samaynayaan yacni neefafkii waajibka ahaa oo xajka sababtiisa ugu waajibay ama ha noqdo yacni demku ha noqdo demuljibraan oo miiqaadkii ka tageen ama waajib kale ay ka tageen neefay marka gowracayaan neefkii markay gowracayaan qaarkood xujayada ka mida neefka waxbay ka cunayaan ama waa ku quraacanayaan ama waa ku qadaynayaan oo hilibkaa loo soo saari xaaraan wey lama ogola demuljibraanka iyo udxiyada nadarkaa waa isku xugun waxba kama dhadhamin kartid xaaraan wey waxba kama cuni kartid isku xugun wey wayaakulu shaksigu laakiin wuu cuni karaa min aludxiyati udxiyadii wuu cuni karaa udxiyadaasoo almutadawici bihaa udxiyada uu ku sunnaysanayay udxiyo uu isaga sunnaysanayo oo nadar uusan ahayn waa ka quraacan karaa taas waa ka quraacan karaa udxiyada sunnada ah oo si caadiya uu isugu isaga sunnaysanayo middaas xoogaa hiliba intuu ka qaato isaga iyo ahalkiisii iyo awlaaddiisii iyo carruurtiisii iyo way isaga quraacan karaan qayb ka mida hilibkii qayb ka mida way ka cuni karaan qaybta kalena way sadaqaynayaan qaybta kale way sadaqaynayaan walaa yabiicu shaksigu ma gadi karo min aludxiyati udxiyadii xaggeeda kama gadi karo shay-an oo masalada meesha sheekhu uga hadlay waxaa weeye udxiyadii haddii aan gowracay xoogaa ma ka gadan karaa kawaanka iyo haddaan xoogaa hiliba aan siiyon iha iga iibso xoogaa hilib dhowr kiilo aan ka gato waa kii hadda gowracayaa iibinaya naftiisii oo qeyb hilibka ka mida iibinaya xaaraan wey lama ogola waxaana masaladan farqi kale lahayn walaa farqa bayna an takuuna aludxiyatu manduuratan aw tadawucan udxiyadaasi ha noqoto udxiyadii aada ku nadartay ama ha noqoto udxiyo sunno ah ma iibin kartid hilibkeedii hilibkeedii cidna kama iibin kartid walaa yabiicu ma gadi karo oo ma iibin karo min aludxiyati udxiyadii udxiyadii uu gowracayo shay-an waxba kama gadi karo ha noqoto udxiyadii nadarka ahayd ama ha noqoto udxiyadii tadawuca ahayd oo sunnada ahayd waxay doontaba ha noqoto xataa maqaarkeedaba allah ka dhigo culimada fuqahada waxay leeyihiin bal hilib iska daaye maqaarkeedii xataa ma iibin kartid haddaad tiraa hilibkii waan qeybiyey laakiin maqaarkii aan hal dollar iyo labo dollar iyo aan qof ka siisan aad tiraahid ma bannaana iyadana ma bannaana ama ha noqoto udxiyadu waajib ama sunnaha noqoto ma bannaano waxaan kaloo bannaanayn maqaarkii inaad ujro u siiso ninkii kuu gowracayay neefafka neefafka inta badan waxaa laga yaabaa dadku inay yacni yidhaahaan qof nooqal ay yidhaha nin qalaay ah nin qalaaya inay markaa kula heshiiyaan oo yidhaahaan qalaagii intii hal dollar ama laba dollar aan ku siin lahaa maqaarka u qaado xooggaagii xooggii aad iigu qashay neefka maqaarka iiga iibso inuu yidhaho oo maqaarkii ujra ahaan loo siiyo qalaagii jazaarkii xaaraan wey iyadana maxay la mid tahay adigoo hilibkeedii iibsaday la mid tahay haddaad maqaarkeedii ujro uga dhigto ninkii jazaarka ahaa iyadana ma banaana hilibkiina ma banaana xataa maqaarkiina ma banaana in ujro lacag gooniya sii lacag gooniya sii maqaarkan isagii waad isaga sadaqaysan kartaa ninkii qalaagaa iska sii sadaqa ahaan laakiin ha ka iibsanin ujrana ha uga dhigin ha ka iibsan ujrana ha uga dhigin wayudcimu wuxuu quudinaa udxiyadii alfuqaraaa walmasaakiin fuqaradii iyo dadkii masaakiinta ahaa ayuu quudinaa oo siinaa laakiin ma iibinayo beeci lama ogola inuu iib yani uu ka galo wallahu subxaanaه wa taعala